بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa biidni illaahi alkariim dersigeennii shanaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya haddee sida aanu soo ballan qaadnay waa dowr axkaamteennu weeyaan yacnii waa fanniga inaan qayb fiican ka akhrisanno sida kitaabkii yaraa oo safiinaha ahaa kitaabka hadda aanu marayno adduraru albahiya riyaad albadiica abushujaaca kutubaha yaryarkaa fiqhiga inaan akhrisanno maadaama axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam aan akhrisannay kutubihii ugu hor horreeyey sida arbaciinkii mukhtasarulbukhaarigii imaami jamrihii cumdatulaxkaamkii riyaad saalixiinkii fanniga caqiidadana aan akhrisannay kutubihii yaryarka ahaa ee la akhrin jiray fiqhigana waa inaan akhrisanno insha allah si funuunta yaryarka ah aan dad barta unoqo u noqonno weeyaan maxaa yeelay tafsiirka qur-aanka kaliya laguma kaaftoomo tafsiirka culumtii ka baxday waa in la barta weeyaan kitaabkan waxaan dhahnay wuxuu ka hadlaa caqiidada siirada fiqhiga tasawufka qaybo badan buu ka sheekeeya axkaamta kulli uu ka hadlaa weeyaan sheekhu markuu ka soo hadlay fadliga uu leeyahay cilmiga kitaabka bisinka ilaah buu lagu bilaabay xamdinaqa ilaahay baa lagu xijiyey salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa lagu xijiyey asxaabta oo la salaamo iyo aalubeydkana waa lagu xijiyey bal intaa faa'iidada ay leeyihiin fiiri bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi xaqa xamdih wasalaatuhu wasalaamuhu calaa sayidina muxamed nabiyi alummiy nabiyi wacalaa aalihi wasaxbih min bacdih ayaa lagu bilaabay waa soo qaadannay oo waa soo akhrisannay wuxuu ka bilaabanayaa hadda dersigeennaanu matniga fasalkan odhanaya faslun min calaamaati aliimaani alyaqiinu waltasdiiqu jaa'a fi alxadiidi can alnabiy sala allahu calayhi wasalam أنه قال إذا أراد الله بعبده خيرا سلك في قلبه اليقين والتصديق وإذا أراد بعبد به شرا سلك في قلبه الريبة فصل كاسو كبلابنيا هدبا انت أن فصل كبلابن aan isxusuusinno fadliga aan soo cilmiga aan soo barannay waxaan soo barannay almabaadi'u alcashara fi kulli fannin toban masalo oo fannigan intaadan bilaabin lagaa rabo inaad barato masalan fanniga fiqhiga waxaan ka soo hadalnay fadaa'isha uu leeyahay bisinka iyo xamdiga ilaahay mahadnaqa ilaahay waxaan sidaas oo kale ka soo hadalnay salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacnii inuu yahay waxa weeye iyo salaamta nabiguba ilaahay qur-aanka kariimka inuu nagu faray nebi moxamed inaan ku sallinno oo aan salaamno calayhi salaatu wasalaam qofkii ku sallin waayana uu yahay qof khasaaray adduun iyo aakhiraba ay dhaaftay nebi moxamed qofkii ku sallin waaya calayhi salaatu wasalaam waxaan kaloo soo marnay nabiga marka lagu sallinayo in ay fiican tahay in lagu daro sayidina allaahuma salli calaa muxammedin inaad tidhaha waxaa ka fiican allaahuma salli calaa sayidina muxamadin sala allahu calayhi wasalam sayidinaa in lagu daro ayaa fiican oo nabiga sayid lagu magacaabo ilaa waa sayid rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadda nebi moxamed aabbihii awowgiis cabdulmudalib baa moxamed u bixiye weeyaan nabigeennu waa khaatama annebiyiin walaakina rasuula allahi wa khaatama annebiyiin waa nebiyada midkii ugu dambeeyey nabigeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaya sayidina caliba wuxuu ku yidhi amaa tardaa an takuuna minii bimansilati haaruun min muusa ilaa annahu laa nebiya bacdi yacnii wuxuu caddeeyey nebi ka dambeeya inaan la arkinin nabigu waa nabi waana rasuul sala allahu calayhi wasalam waxaa kale oo la yidhaahdaa nabigeenna haddii sidaas baa lagu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam luqmaanulxakiim asagu nabi maaha nabi maahan weeyaan laakiin ambiyo badan oo ilaa toddobaatan ama kunba xataa la gaarsiiyo ayuu nabi u soo noqday baa la yidhaahdaa waxaa kale oo kitaabka loogu soo duceeyey aalka nebi moxamed ahalada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa yacni markii zakada baabkeeda la joogo aalka nebi moxamed waa intii sadaqada loo diiday oo reer banu haashim iyo reer banu mudalib kuwooda mu'miniintaah ayaa lagu tilmaamaa weeyaan maqaamulmadxi marka la joogo waa qof walba oo mu'minahoo taqi ah weeyaan maqaamul ducaa marka la joogo waa qof kastaoo mu'mina walow kaana caasiyan liannahu axwaju ilaa ducaa markii la yidhaahdo ee abtiris ahaan maqaamkeedana nabiga aalkiisu waa dadkii rasuulka u dhowaa calayhi salaatu wasalaam waa qolada qur'aanka lagu ammaanay inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum alrijza ahla albeyti wayudahirakum tadhiira kuwa ilaahay yidhi weeyaan markii la yidhaahdo aalka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa sayidunaa cali sayidatunaa faadimatu zahra sayidanaa alxasan binu cali bin abi aalib sayidana alxusayn bin cali bin abi aalib iyo faracoodii oo dhan ayaa la yidhahdaa aalkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulku asagaa wuxuu yidhi haaulaa'i ahlu beyti haaulaa'i hum ahlu beyti kuwaan ba aniga ahlu beytkaygii ah ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadda waxaa la yidhaahdaa ahlu beytka nabiga qofku waa inuu aaminsanaado inay jiraan waa inuu aaminsanaado weeyaan waxaa kaloo la ictiqaadiyaa jiridda ayagu ay jiraani waa amnun lilummati min aldalaali waalzayqi waalinxiraaf aalu beytka nebi moxamed intay jiraan waxaa la yidhaha ummaddu baadi ku dhici maydo xaqa ka leexan mayso inxiraaf ku dhicin maayo aalu beytka nebi moxamed isagaa rasuulku nagala dardaarmay oo nabigeennu wuxuu dhihi jiray baa la yidhi innii taarikum fiikum maa in tamasaktum bihi lan tadiluu bacdii anigu waxaan idinkaga tega buu yidhi shay haddaad qabsataan aadnaan baadiyoobayn bacdigay oo waa maxay midkood waxa weeye buu yidhi axaduhumaa acdamu min alajr kitaabu ullah xablun mamduud min asamaa'i alardi buu nabigu yidhi waa kitaabka ilaahay wa cifratii aali beytii walan yaftariqaa xataa yarida calaya alxawd fanduruu kayfa takhlufuunii fiihima wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qur'aanka iyo aalu beytkaygaan idinkaga tega buu yidhi xadiis oo warinaya imaamu tirmidi duruq badan buu ku soo arooraya marka aalu beytka qofku waa inuu ictiqaadiyo inay jiraan adduunku intuu jiro aalu beytka nabi moxamed way jirayaan calayhi salaatu wasalaam aalu beytka rasuulka waa kuwuu nabi moxamed nagala dardaarmay aalu beytka nabiga qofkii inkiraa ama qofkii xaqira hadda rasuulkiibuu xaqiraya waad u jeedaa weeyaan aalu beytka rasuulka nabi moxamed waa ciribgo aalu beytkiisa ma jiro lama dhihi kara weeyaan maxaa yeelay gaalkii gaaladu markay dhaheen baa la yidhi nabi moxamed awlaaddiisina way dhimatay isaguna wuu ciribgo ayaa waxaa soo degooday suuradda la yidhahda suuratu alkawthar ilaa aakhirkeeda ilaahay uu ku yidhaahdo inna shaani'aka huwa alabtaru nabi moxamedow midka ku necab oo ku caraysan oo odhanaya aalu beytkan ee adigu waad ciribgoysaa ku odhanaya asagaa abtara buu ilaahay yidhi annujuumu ammaanun liahli asamaa wa ahlu beyti ammaanun liahli alardi buu nabigeennu yidhi xidiguhu samaday amni u yihiin aalu beytkayguna dhulka dadka jooga ayay amni u yihiin buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam aalu beytka rasuulka saasaa marka lagu tilmaamay xadiis waxaa jira oo uu soo saarayo ibnu maaja oos laga wariyey cabdillah ee cabbaas ibnu cabdilmudalib nabiga adeerkii rasuulku wuxuu yidhi qoom xaalkoodu waa maxay haddii idaa jalasa ilayhim axadun min ahliilbeyti qadacuu xadiisahum buu yidhi haddii qof ahlu beytkee ka mida uu la fadhiisto hadalka joojinaya buu yidhi waaladii nafsii biyadihi laa yadkhulu qalba imri'in aliimaanu xataa yuxibahum lilaahi waliqaraabatii aalu beytka rasuulka nabigu markuu hadlaya wuxuu yidhi dadku jannada geli maayaan ilaa ay rumeeya ilaahay iyo rasuulkiis mu'miniin noqon maayaan ilaa aalubeytkayga aalubeytka ay aalubeytka ay ka jeclaadaan buu nabigu leeyahy aalubeytka ilaa laga jeclaado wey ixtiraamkoodi iyo maxabadooduna marka sidaas bay waajib u tahay ilaa nabigu uu ka yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam sayid xasan iyo sayid xuseen qofkii jeclaada faqad axabanii buu nabigu anuu i jeclaaday qofkii u carooda anigu ii carooda buu nabigu leeyahy nabigeennu calayhi salaatu wasalaam aalubeytkii sidaasu uu tilmaamay meelaha qaar wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ana xaaribun liman xaarabahu qofka la dagaala anigaa la dagaalaya qofka la heshiiya anigaa la heshiinaya waa maxay dad xaalkoodu aniga aalubeytkayga dhibaato gaarsiinaya iyo aniga waxa weeye raximkayga alaa man aadaa nasabii wa dawii raximii faqad aadaanii aniga abtiriskayga dadka raximkayga qofka dhibaateeya aalubeytkayga qofka dhibabu nabigeennu aniguu dhibaato ii geystay qofka aniga dhibaato ii geystaana faqad aada allaaha ilaahay buu dhib u geystu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa kale oo rasuulkeenna laga wariyey inuu yidhi man axaba allaah axaba alqur'aan qofkii ilaahay jecel hadda wuxuu jeclaadaa qur'aankii weeyaan qofka macnaha ilaahay jecel wuxuu jeclaanayaa qur'aankii buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waman axaba alqur'aana axabanii qofkii qur'aanka jeclaadaana anigoo u jeclaaday waman axabanii axaba asxaabii wa qaraabatii marka sidaasuu nabigu u ammaanay waxay dhaheen culummadu oy caddeeyeen waxay dhaheen dadka waxa weeye culummadii caamiliinta ahaa iyo dadkii waan wanaagsanaay waxay tilmaameen aalubeytka nabiga in la jeclaada inay waajibta imaamu shaafici wuxuu dhihi jiray aalu nabiyi dariicatii wahum ilayhi wasiilatii arjuu bihim ucdaa qadan biyaddi alyamiini saxiifatii aalka nabigu waa aniga hadda waddadaydii waa macnaha wasiiladaydii baan rabaa berri waxaan rajaynayaa in lay siiyo kitaabkii gacanta midig aalka nabi moxamed fadligiisa in laygu siiyo wuxuu kaloo imaamu shaafici dhihi jiray yaa ahla beyti rasuulillaahi xubukumu fardun min allahi fi lqur'aani anzalahu kafaakum min cadiimi alqadri annakumu man laa yusalli calaykum laa salaata lahu wuxuu dhihi jiray beyt aalu beytka rasuulkow jacaylkiinna waa farad xagga rabbi ka ahaaday oo qur'aankaaba hadda ka hadlay waxaa fadli idinkugu filan qofka adinkaan idinku salliyin inuusan khayr lahayn oo salaad iyo aysan midna u sugnaanayn weeyaan aalu beytka nabiga sidaasaa lagu tilmaamay asxaabta rasuulkana waa ka soo hadalnay fadliga iyo haddii qiimaha ay leeyihiin maba la koobi karo oo nabigeennu wuxuu dhihi jiray laa tasubuu asxaabii asxaabtayda waxa ka sheeginina dad waxaa soo baxay bidcooyin oo asxaabta nabiga wax ka sheegaya asxaabtayda waxa ka sheeginina falow ana axadahum anfaqa mithla uxudin dahaba maa balaqa muddu axadihim walaa nasiifa wuxuu yidhi asxaabtayda mid ka midihi axad adinka idinka midihi buurta uxud oo kaleo dahaba hadduu bixiyo asxaabtaydu mud ay bixiday ama kala barkii xitaa ma dhamma buu yidhi rawaahu albukhaari wa muslim marka asxaabtiina sidaasuu nabigu ku tilmaamay wuxuu kaloo rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam allah allah fii asxaabii war asxaabtayda ilaahay uga baqa faman axabahum fa bixubbi axabahum waman abqadahum fa bibuqdi abqadahum buu yidhi waman aadaahum faqad aadaanii waman aadaanii faqad aada allah waman aada allah fa yushiku an ya'khudahu rawaahu albukhaariy wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi asxaabta qofkii jeclaada aniga jacaylkayga onbuu ku jeclaaday qofka u caroodaana nacaybkow aniga necabyu asxaabta u nacay asxaabta qofkii dhibaato u geysta aniguu dhib ii geystay aniga qofkii dhib ii geysta ilaah buu dhib u geystay yacni ilaahay buu macnaha qalad ka galay qofkii ilaahay dhibaato u geysto ilaahay qalad ka galana waxaa degdegaysaba ilaahay inuu ciqaabo ku qabto weeyaan cuquubo ku qabto waxaa kaloo soo arooray nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha اkhtaaranii waاkhtaara lii asxaaban faman sabahum facalayhi lacnat اllah wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbalu اllaahu minhu sarfan walaa cadla wuxuu yidhi ilaahay baa i doortay asxaabna wuu ii doortay aniga qofkii wax iga sheega facalayhi lacnat اllaahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin dushiisa allaha iyo lacnadda ilaahay midda malaa'igta iyo midda dadkoo dhan ilaahay kama aqbalo sunniya waajibtoona ilaahay midna ka aqbalin maayo ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam yacnii nabigeennu wuu ammaanay qofkii hadda asxaabta jeclaabana wuuba ammaanay weeyaan marka asxaabtii rasuulka qofkii nacana sidaasaa lagu tilmaamay qofkii jeclaadana sidaasaa lagu tilmaamay man axaba allah axaba alqur'aan waman axaba alqur'aan axabanii waman axabanii axaba asxaabii waqaraabatiina waa soo aroorta weeye imaam uljunaydi wuxuu dhihi jiray qofkii naftiisa u fura baab wana baabu niyatin xasana fataxa allahu calayhi sabciina baaban ila alkhayr buu dhihi jiray marka baab wanaagsan iyo niyad wanaagsan baa la qaataa niyaddaa fiican iyo ictiqaadkaa fiican qofkii u fura qalbigiisa toddobaatan albaab oo khayra buu ilaahay u fura qofka ictiqaadka fiican albaabkiisa furta weeyaan waman fataxa calaa nafsihi baaba niyatin sayi'a naftiisa baab xun iyo niyad xun qofkii u fura fataxa allaahu calayhi sabciina baaban min ashari buu yihi imaam uljunaydi toddobaatan albaab oo shara buu ilaahay ku furaa weeyaan marka sharta allaha naga badbaadiyo baabka khayrka kuwa ilaahay oo u furo oo albaabka khayrka iyo niyadda fiican iyo wanaaggaas ilaahay siiyo rabbi ha naga dhigo weeyaan waxaa la rabaa albaabka khayrka si loo helo haddee waddadaa wanaagsan iyo niyaddaa wanaagsan in lala yimaado weeyaan waxaan gelaynaa insha allah baab kitaabkeennii iyo waxa weeye fasalkii oo macnaha sheikhu maanta uu ka hadli lahaa oo dersigeenna maanta ka sheekaynayey waa kanaa fasalkii marka faslun haadaa midkaanu faasilun mid wax kala saara weeye min calaamaatil iimaani iimaanka calaamadihiisa waxaa ka mid a alyaqiinu iimaanka calaamooyinka lagu yaqaano yaqiin baa ka mid a qofku hadduu shaki u saaxiib yahay hadda iimaan ma leh marka iimaankaagu inuu jiro waxaa lagu garan karaa yaqiin in laga helo iyo wa tasdiiqu rumayn weey jaa'a waxaa yimid fi lxadiidi xadiid nabi moxamed laga maqlay can innabiyi nabiga xaggiisa waxaa ka yimid sala allahu calayhi wasalama annahu nabigeennu qaala inuu yidhi idaa araadallaahu ilaahay hadduu la doono bicabdihi addoonkiisa khayran addoonkiisa ilaahay khayr hadduu la doono salaka wuxuu qaadsiiyaa oo geliyaa fii qalbihi qalbigiisa alyaqiina qalbiga uu yaqiin u geliyaa qofka markuu ilaahay khayr la doono waatasdiiqa ilaah rumayn iyo tasdiiqna wuu u geliyaa qalbiga tasdiiqu waa rumayn weeyaan xaqa ou rumeeyo wax walba oo nabigu la yimid in uu rumeeyo ayaa laga helaa qofka yacnii qofka markii ilaahay khayr la doono wuxuu qalbiga wuxuu ilaahay u geliyaa yaqiin iyo tasdiiq yaqiintu waa hubaal wixii ilaahay diintiisu caddayday oo nabi moxamed noo keenay oo ilaahay xaggiisa ka yimid yaqiin inuu ilaahay aqoonsado oo yaqiiniyo weeyaan waxaa kaloo qalbiga ilaahay u geliyaa tasdiiq wuxuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waidaa araada ilaahay hadduu la doono bihi addoonka sharan shar hadduu ilaahay u iraadeeyo allah naga badbaadiye salaka fii qalbihi qalbigiisa ilaahay wuxuu geliyaa arriibata meeshaa way tirtirantahay laakiin arriibata weeyaan arriibata shaki ayuu qalbiga ilaahay u geliyaa qofka ilaahay shar la doono qalbiga waxaa loo geliyaa shaki oo ku shakinayo yacnii khayrkii oo dhan ayuu ku shakinayaa ilaahay wujuudkiisuu ku shakinayaa dhimashada ayuu ku shakinayaa nabi moxamed fadligiisuu ku shakinayaa ammaanta rasuulka ayuu ku shakinayaa salliga rasuulka ayuu ku shakinayaa tacdiimka nabi moxamed qaymihiisuu ku shakinaya caqiidada islaamku ku shakinaya mar haddii qofku uu shakiyo haddee shakigu iimaan noqon maayo qof wanaagsan noqon maayo khayr noqon maayo marka hadduuba ilaahayba ku shakiyo qof muslima noqon maayo qaala allaahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi faman yurid illaahu ilaahay hadduu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo addoonkiisa hanuun hadduu ilaahay la doono oo hanuunba ilaahay la doonaba aayad suuratul ancaam buu ilaahay ku caddeeyey hadduu ilaahay doono addoonkiisa inuu hanuuniyo oo daarta thawaabka jannada ou geeyo yashrax ilaahay waasiciyaa sadrahu xabadkiisa iyo qalbigiisa lilislaami islaamka ayuu ku sharxaa weeyaan ilaahay markuu qofka iimaan la doono oo khayr la doono qalbigiisuu iimaanka u waasiciyaa markaasuu niyaddiisa qalbigiisu wax walboo wanaaga wuu aqbalayaa weeye faman yurid illaahu ilaahay hadduu doono an yahdiyahu addoonkiisa inuu hanuuniyo yashrax ilaahay sharxee sadrahu xabadkiisa iyo qalbigiisa lilislaami kuwa islaamka qalbigood ilaahay ku sharxo rabbi ha naga dhigo waman yurid ilaahay hadduu doono an yudilahu addoonkiisa inuu baadiyeeyo yajcal ilaahay yeelee sadrahu qalbigiisa iyo xabadkiisaba dayiqan ciriiri dayiqaasoo xarajan aad u dhib badan ayuu ka dhigayaa weeyaan oo aad u ciriiri badan waman yurid ilaahay hadduu doono an yudilahu addoonka inuu lumiyo oo baadiyeeyo oo khayrka uu ka celiyo oo raxmaddiisa ka fogeeyo oo hanuunka ka jeediyo qalbigiisa cidhiiri buu ilaahay ka dhigaa buu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala yajcal ilaahay yeelay sadrahu xabadkiisa dayiqan mid cidhiiri ah oo khayrka dhan aan qaadanaynin dayiqaasoo xarajan daran oo dhib ah oo shadiidu dayiq ah weeyaan oo aad u daran weeye saasuu ilaahay ka dhigaa waqad ittafaqa waxay isku raaceen ahlu sunnati culummada ahlu sunna la yidhaahdo calaa ana almu'mina qofka mu'minka ah ahlu sunna ayaa hadda lagu yidhi fiiri ahlu sunna waaljamaaca min almuxadisiin waalfuqahaa waalmutakalimiin waa culummadii diinta weeyaan inta ahlu baadilkaana ahlu bidac baa la yidhaahdaa had ha noqdeen khawaarij ha noqdeen qadariy ha noqdeen waxa weeye qolada la yidhaahdo muctazila ha noqdeen raafida nuucyada shiicadu u kala baxdo oo dhan kulligood soo uruuri ilaa firqooyinka hadda jooga ku soo dar weeyaan dhammaantood ahlu dalaal ahlulbidac ahlulhawaa ahlu fasaad ayaa la yidhaah weeyaan laakiin dadkii wan wanaagsanaayey oo salafkii laga soo bilaabo ilaa yowmina haadaa ahlu sunnati waljamaacati baa la yidhaahdaa culummada muxadisiinta ah ahlu sunnaa la yidhaahdaa wan wanaagsan culummada fuqahada ah ahlu sunnaa la yidhaahdaa culummada waxa weeye mufasiriinta ah ahlu sunnaa la yidhaahdaa dadka wan wanaagsan oo dhan ba ahlu sunna la yidhaahdaa laakiin qof walba ahlu sunnaha hadalka ah waa beenaha layska ilaaliyo qof walba ahlu sunna maaha saddexda tawxiid midka aaminsano ahlu sunna maaha nabi moxamed dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam kirismaska gaalada iyo dhalashada rasuulka waa isku mid qofka dhahaya ahlu sunna maaha dadka dhiiggooda qofka bannaysanaya ahlu sunna maaha qofka aaminsan ilaahay inuu jismi leeyahay ilaahay inuu gacmo leeyahay ilaahay inuu lugo leeyahay ilaahay xarako iyo nuxnuxsi inuu samaynayo qofka aaminsani ahlu sunna maaha ahlu sunnadu waxay leedahay calaamo lagu yaqaano waxay leedahay caqiido ay aaminsan yihiin oo ah caqiidadii ilaahay diintiisu caddayday oo qur'aanka laga helay oo xadiidka nabiga lagu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ahlu sunnadu waxay leedahay tafsiir la yaqaan iyo xugun la yaqaan weeyaan dadka ma gaalaysiiyaan qofka sunniga ah oo wanaagsani waa qof muslima oo raxmaddii nabi moxamed ka muuqanaysa weeyaan marka qof walba inuu iska sheegto magaca fiican baa lagu yaqaan magaca fiican ummadoo dhan baa ku soo dhuunta laakiin midka wahaabiga haddaad tidhaahdo war moxamed bin cabdilwahaab baad aaminsan tahaye soo wahaabi maahid wuu ka beri noqonayaa maahi buu ku leeyahy anuu wahaabi maahi haddana fekerkii wahaabiyadii buu wataa haddaad tidhaha midka itixaadkaas oo itixaad maahid maahi buu ku leeyahay waa ka beri noqonayaa haddaad tidhaha midka sheecadaa maahi buu ku leeyahay yacnii fekerka xunna waa laga beri noqdaa waxa wanaagsanna waa lagu soo dhuuntaa nin walbaa ku faanaya laakiin faankaas waxba terin maayo tilmaanta rasmiga ah iyo diinta ilaahay wixii ku cad ayaa soconaya weeyaan marka dadkii wan wanaagsanaa oo sunnada nabi moxamed raacay dadka hadda waxay kula kula soo wareegaan oo ay ku khaldaan ashaacira tahay suufiyaa tahay hadde suufiyadu waxa weeye waa sinfun min asnaafi ahlisunna waaljamaaca markuu ku yidhaha suufiyaa tahay haa aniga muslim baan ah sunni baan ah suufi baan ahay dhe weeyaan laakiin yo adiga cilmiyana ku helinoo haw qaadan ahlu sunno iyo suufiya laba inay kala tahay ahlu sunna markii la yidhaahdo waa magac caqiidada islaamka oo dhan ay hoos tagta weeyaan ruuxa macnaha waxa weeye faqiiha ruuxa mufasirka ah midka muxadiska ah kulligood magaca ruuxa suufiga ah suufigu waa macnaha qayb ku saabsan suluuga iyo adaabta oo dadka saafiga ah baa la baxay magaca weeyaan oo zaahidiinta ah ayaa la baxay baa la yidhaahdaa marka waxa weeye suufinimadu ceeb maaha ashcari inaad tahay ceeb maaha waa imaamkii caqiidadan oo dhan fanniga caqiidada hogaaminaya baa la yidhaahdaa abulxasan alashcari waa salafu saalix weeyaan ayuu ka mid yah marka culummada la yidhaahdo ahlu sunnati sunnadu waxa weeye maa sanna sayidunaa muxamadin sala allahu calayhi wasalam waa waddadii nabi moxamed jideeyey jamaacaduna waxa weeye majtamacad calayhi ala'imatu alarbaca afarta madhab iyo a'immadii islaamku waxay isku raaceen baa la yidhaahdaa marka waddadii wanaagsaneed oo a'immada islaamku isku raaceen oo sunnadii nebi moxamed ku socotay ahlu sunnati baa la yidhaahdaa ahlu sunna ahlu sunna waxaa looga beri noqdaa ahlu sunna markii la yidhaahdo macnaheedu ma ahan dad la aas-aasay hadda ma ahan sagaashan iyo saddexdii wax la aas-aasay ma ahan waxtoo labaiyo labada kun la aasaasayna ma ahan guruub gooniyana ma ahan waa caqiidadii islaamka weeyaan caqiidadii islaamka oo wanaagsaneed dadka aaminsan baa la yidhaahdaa qof kasta marka oo waddadaa ku socda wuu odhan karaa anugu ahlu sunni baan ahay min ahli sunna waljamaacan ka mid ah qofkii inkira uma baahnin weeyaan qofkii yidha anigu ahlu sunno maahi haddii haddaad ahlu sunno adan ahayn ahlu sunna kuuma baahnee ahlu bidacaaga iska raac ahlu sunna kuuma baahnee ahlu bidacaaga iska raac haddaadan ahayn dad baa waxay iskala wen yihiin may anugu qofna maahi buu ku leeyihi anigu qofna maahi waa been qofna waa tah qofna waa tahay weeyaan waa qasab inaad qof ahaato maba jirto qof aan macnaha waddo ku socon ma kaliga hawada unbaad raacsanta xataa kuwa hawada caabuda oo dabaysha caabuda oo hawada caabuda oo hawada waxa weeye ilaah u yaqaan meel bay raacsan yihiin qolada hawada caabuday raacsan yihiin kuwa banooniga ciyaaraaho guruubka banoonigay ka mid yihiin kuwa gaangaystarayaalka balaayadaasay ka mid yihiin qolo walba qola waa ka mid tahaye yaad ka mid tahay iska caddaysa weeyaan haddaad tabliiq tahay habaqine tabliiq aan ahay dheh tabliiqu meeluu ka soo bilowday buu leeyahy meeluu ka soo bilowday buu leeyahy nin la yidhaha moxamed binu ilyaas oo ree oo hindi ahaa ayaa soo saaray oo alifay wuxuuna ka soo alifay habeen madoobu inta ru'yooday ayaa waxaa u soo baxday dadku inay diinta faafiyaan oon la fadhiisan oo maalin kasta la wareego weeyaan wareeg in la sameeyo jawla unba ku leeyihiin bal tabliiqa u fiirsoo meel walbay soo istaagaan yaa baxayay ku leeyihiin waa wareegii lagu tababaray yaa baxaya yaa socda waxaa la rabaa qof saddex maalmood baxa qof afar maalmood soo wareega qof afartan beri baxa wareeggaasay ku tababaran yihiin weeyaan haddaad tabliiq tahay marka iska caddayso waxaad tidhaahdaa anigu qoladii moxamed binu ilyaas baan ahay oo tabliiq baa la yidhaha iska dheh meeshaa tahay waa la yaqaani haddaad tahay itixaad iska caddayso haddaad tahay damuljadiid iska caddayso haddaad tahay islaax iska caddayso haddaad tahay ictisaam ictisaamkan hadda waxa weeye maalmaha maalmahan ummadda mashquuliyey waa guruub ka mida wahaabiyada ka mida weeyaan iska caddayso qaybta aad tahay qayb waa tahay shabaabka naftoodu ayagu ka yimid wahaabiyadu ka yimid waa qoladii takfiirkii naftoodii weeyaan marka waxa weeye intaasoo dhamm waa firqooyin aan khayr lahayn oo nabi moxamed hore u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay imaan doonaan oo diinta ku xadgudba weeye diinta islaamka ku xadgudbeen ahlu sunna ayaa waxay ku socotaa caqiidada saxda ah oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam noo qariray waqad ittafaqa waxay isku raaceen ahlu sunnati calaa ana almu'mina qofka mu'minka ah alladii mu'minkaasoo yuxkamu calayhi dushiisa lagu xugminayo biannahu asagu min ahli lqiblati ahlu qibla inuu yahay ahlulqibla qofka la odhan kara bay dhaheen qofkaani waa ahlulqibla oo waa qof mu'mina yacnii qof ahlu qiblo ah oo muslimiinta tukata ka mid a walaa yukhalladu fi nnaari naarna aan lagu waarinayn qofka nuucaasa waxay ahlu sunna isku raaceen laa yakuunu ma ahaan kara bay dhaheen ilaa man qof maahane ictaqada ka aaminay biqalbihi qalbigiisa ka ictiqaadiyey diina alislaami diinta islaamka ictiqaadan jaaziman ictiqaad go'an khaaliyan ka maran min ashaki bay dhaheen wa nadaqa biashahaadatayn haddana ku dhawaaqay labada shahaado darsigeennii shanaad ee kitaabkeennii adduraru albahiya fii ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya intaas ayaan ku soo koobaynaa ilaahay ha naga dhigo kuwa ku socda waddada sunniyiinta oo dariiqii sunnada nebi moxamed ka tarjumaysa calayhi salaatu wasalaam ilaahay naguma daro bidcooyinka iyo ahludalaalka nabi moxamed meel uga dhacay sifaadkii ilaahayna subxaanahu wa tacaala beenta ka sheegay hada wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu